ballanqaadka dowladda britain ee dhaqaalaha difaaca jaaliyadaha muslimiinta ah ayaa kusoo beegmaya iyadoo oo ay isniintii bilaabantay bisha barakeysan ee rabadaanta dhaqaalahan cusub ee ay dowladda ku ballan qaaday ayaa sidoo kale imanaya kadib markii ay dowladda ingiriisku sheegtay inay bixinayso dhaqaale dheeraad ah oo lagu ilaalinayay jaaliyadda yuhuudda iyada oo sidoo kale kusoo badanayaan nacaybka loo qabo dadka yuhuudda britain dowladda britain ayaa sheegtay in dhaqaalahan lagu ilaaleyn doono dugsiyada muslimiinta masaajidada iyo goobaha kale ee ay muslimiintu isticmaasho dhowr jeer ayaa waxaa dhacay britain weeraro lagu qaaday masaajido gaar ahaana xilliga bisha rabadaan oo ay dadku kasoo baxaan salaada taraawiixda iyo tahajudka xiliyo dambe sheekh cabdiraxmaan jibriil oo ah imaamka masaajidka assalaam oo ku yaala xaafadda stone bridge ee waqooyiga galbeed ee london ayaan weydiiyey muhiimadda ay leedahay in ay dowladdu sameyso ilaaleyn dheeraad ah goobaha ay muslimiintu leedahay walaalkay cabdilxafiid sidaan maqlayno oo aan dhowaanaan maqlayno dowladda u k waxay ku dadaaleysaa in ammaanka dadka degan magaaladan london iyo magaalooyinka kaleba ay ilaalinayso iyada oo dhowreysa xaqa mujtamaca waxa ay aynu aada iyo aada ugu faraxnay hadalkaas dowladda ay ilaalinayso xaqa muwaadiniinta waddanka degan gaar ahaan mujtamaca muslimka ah bishan barakeysan ee ramadaan inay maaragtay aada iyo aada u ilaalinayso oo oo marka salaadaha la dukanayo iyo masaajidada iyo meelaha gaarka ah diimaha ee arrintaas aada iyo aada ayaan ugu faraxnay runtii maqalka ay dowladdu ay sameyneyso dowladduna aada iyo aad bay ugu mahadsan tahay annagana waan ku faraxsannahay in ilaalinta la badiyo security security-ga maaragtay dadka muwaadiniinta muslimiinta gaar ahaan bisha barakeysan ee ramadaan si gaara loo ilaalinayo koox magacooda la yidhaahdo tel mama ama hooyo u sheeg oo ilaaleyn guud ku sameeya dembiyada ka dhanka ah muslimiinta ayaa sheegay bishii aynu soo dhaafnay in uu karokac ku yimi gaadhaya boqolkiiba saddex boqol iyo shan iyo soddon dembiyada ka dhanka ah dadka muslimiinta ah waana wixii ka dambeeyey weerarkii xamaas ku qaaday israa'iil toddobadii bishii oktoobar sanadkiina dhaafay waa maxay haddaba sababaha keena inay kor u kacaan dembiyada ka dhanka ah jaaliyadaha muslimiinta ah ee ku nool britain maxamed nuur qalimow oo ka faalooda arrimaha britain degana london ayaan su-aashaasi weydiiyey nacaybka faraha badan leh ummadda muslimka ee loo qabo ee halkan la yidhaahdo islamofobia waayahama kor bay u kacaysay hadda oo la galay wakhtiga ramadaanka oo iyadoo ay sii jirto weliba dagaalka ka socda falastiin khaza ku socota duqaynta ayaa iyadana caro weyn keentay ummadda muslimkana banaanbaxay sameeyaan hadda wakhtigan ramadaanka ee hadda noo bilowdayna waa sida badanba waa dhibaatooyinka ku yimaada ummadda muslimka way bataan waayo ummadaha muslimka waxay isugu yimaadaan bisha ramadaan masaajidada waxaa jira salaado wakhtiga badan la tukado daraawiixdoo kale xoogaa wakhti dambe laga soo baxo marka waxaa jira dad nacayb badan isaga jiro inkastoo dowladdu ay aada ugu dadaasho inay islaamofoobiyaha ama nacaybka muslimka ay aada ula dagaalanto dadka ku kaca laakiin haddana waxaa jiro kuwa aan maaragta waqtiyada fursadaha ay ku helaan ummad muslima ama dad muslim oo laba saddex afar qof isla socota ama qof keligii socda ama masaajid ka yimi ama ku labisan dharkii muslimka ama koofiyadihii waxyaabaha lagu garan karo dadka muslimka ama gabdhaha noqdeen ama ragga noqdeen inay sidaa gaadba ugu sameeyaan dhibaateeyaan way jirtaa marka islaamofobia waayahan yurub oo dhan wuu ku badnaa wadanka u k aan deganahayna yani kuwa waxaa jira aada maarata xagjir u ah oo dhalinyaradooda kamid ah oo nacaybkooda aan qarsanba oo waqtiyada banaanbaxyada ay socdaan xitaa ay muslim ka banaanbaxayan dhibaatooyinka qase ka socda iyagana dhanka kale kasoo horjeesta oo la dagaala oo dhibaateeya oo kasoo horjeesta dadka banaanbaxaya umada u gargaaraya ee laga joojiyo duqaynta james cleverly oo ah xogayaha arrimaha gudaha britain ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta sheegay inaanay dowladdu waxyaabaha ka dhacaya bariga dhexe u ogolaan doonin in lagu banaysto hagardaamo loo geysto muslimiinta ku nool britain waxa kale oo uu sheegay in muslim nacaymku aanu meel ku lahayn dalkan dhinaca kale dhaqaalahan ay dowladdu ku ballan qaaday ayaa imanaya iyadoo dowladda riishii sunaak iyo xisbiga talada haya marar badan lagu eedeeyay islaam nacayd dhowaan ayay ahayd markii shaqada laga joojiyey xildhibaan ka tirsan xisbiga talada haya kadib markii uu sheegay in duqa magaalada london sadiiq khan uu gacanta ugu jiro kooxo islaamiyiin ah cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london